بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير
أما والله إن الظلم لؤم وما زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم أيها الإخوة والأخوات waxaa farxaadu awalaalihiin manhaj online sida idiinsoo gudbiyaan الظلم وآثاره يعني ظلم إيا رادتكيسا أي كسب سنتي محاضرته waxaana noo jeedin doona biidni illaahi tacaala fadiilat shaykh cabdikariim xasan xoosh xafidahu allahu tacaala الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاوى محاضرة وحيكون سابسنتهاي الظلم وآثاره yacni dulmiga iyo raadadkiisa ayay ku saabsan tahay muxaadaradu ugu horeyn yacni dulmi tacriifkiisa haddaynu eegno dulmi waxaa la yidhaahdaa naqsu lxaqi in xaqa la nuqsaamiyo waa la yidhaahdaa mid kalena culammadu waa ku fasireen oo waxay kale ku fasireen wadcu shayi fii hayri maxalli shay in la dhigo meel aan markaa meeshiisii ahayn oo aan ku munaasib ahayn ayaa waxaa la yidhaahdaa dulmi labadaa markaa tacriif mid waliba waa saxan yahay isku macno ayaanu tegayaa erayada kala duwan macnuhu waa isku mid shay meeshiisii meel aan ahayn haddii la dhigo waxay noqonaysaa dulmi bay noqonaysaa dulmi ayay noqonaysaa waxaan sax ahayn in lagu tacriifiyo ama lagu qeexo lagu sharxo dulmiga inuu yahay atasarufu fii mulki lgayr mulki cid kale leedahay in la faragashado yacni qaar baa yidhi dulmiga kaasaa la yidhaahdaa laakiin macnahaasi markaa ma saxna waayo tasaruf fii mulki lgayr wuxuu noqon karaa dulmi waana ka baaqan karaa wuxuu noqon karaa mid aan dulmi ahaynna waa noqon karaa marka sida saxani waxa weeye waa in la yidhaahdo shay meeshiisii meel aan ahayn haddii la dhigo waxay noqonaysaa dulmi qodobka labaad dulmiga noocyadiisa dulmigu wuxuu u qaybsamaa laba qaybood culammada qaarna waxay u qaybiyaan saddex qaybood culammada saddexda qaybood u qaybiyey waxay yidhaahdeen dulmi waxaa la yidhaahdaa shirkiga ama gaalnimada dulmi waa la yidhaahdaa waxay kaloo yidhaahdeen dulmi waxaa la yidhaahdaa dulmu lcibaad yacni addoommada in la dulmiyo ama dulmu lkhalqi makhluuqaadka cid ka mida in la dulmiyo oo lagu xadgudbo yadana dulmi waa la yidhaahdaa mid saddexaadna dulmi waa la yidhaahdaa oo dulmu nafsi nafta in la dulmiyo lafteeda waxaa la yidhahdaa dulmi marka naftana waxaa lagu dulminayaa waa macaasida iyo bidcooyinka ayaa lagu dulminayaa sidaasi waa haddii la yidhahdo saddex qaybood buu u qaybsamaa waxaase ka fiican in la yidhaahdo dulmigu wuxuu u qaybsamaa laba qaybood buu u qaybsamaa dulmun yatacallaqu bixuquuqi illaah dulmi ku tacalluqa xuquuqda ilaahay iyo dulmi ku tacalluqa xuquuqda makhluuqaadka labadaa qaybood ayuu u qaybsamaa marka dulmiga ku tacalluqa xuquuqda ilaahay waxaa ugu weyn gaalnimadaa ugu weyn shirkiga ayaa ugu weyn waxaa ku sii xiga bidaca ama bidcooyinka waxaa ku sii xiga kabaa'irta waxaa ku sii xiga sakaa'irta dembiyada kuwooda yaryar taasi waxa weeye waa dulmi ku tacalluqa xuquuqda ilaahay nooca kalena waa dulmi ku tacalluqa xuquuqda makhluuqaadka ku tacalluqa marka dulmiga ku tacalluqa xuquuqda makhluuqaadka isaguna waxa uu u qaybsamayaa yacni dulmi nafaha ku saabsan oo dimaada iyo dhiigaga ku saabsan iyo dulmi ku saabsan xoolaha iyo dulmi ku saabsan acraadda ama sharafta qofka oo meel lagaga dhaco qofka sharaftiisa oo meel lagaga dhaco ku saabsan saddexdaaba nebigu wuxuu ku kulmiyey sal allahu alayh wasalam ina dimaa'akum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraamun fii xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada waynu usoo noqon doonaa in sha allahu tacaala labadaa qaybood marka dulmiga loo qaybiyo dulmi ku tacalluqa xuquuqda ilaahay iyo dulmi ku tacalluqda xuquuqda makhluuqaadka labada waxa sii weyn dulmiga ku tacalluqa xuquuqda ilaahay ayaa sii weyn marka ilaahay waxa uu leeyahay xaq uu addoommadiisa ku leeyahay xaqaasi waa inay keligii caabudaan siduu nebiguba yidhi salى اllahu alayh wasalam mucaad ibnu jabal uu ku yidhi atadri xaqa allahi calى alcibaad wa xaqa alcibaadi calى allah mucaadow ma garanaysaa xaqa ilaahay ee uu ilaahay addoommadiisa ku leeyahay iyo xaqa addoommadu ilaahay ay ku leeyihiin dabeedna wuxuu ku jawaabay mucaad ibnu jabal allahu wa rasuuluhu aclam ilaahyo rasuulkiisa ayaa garanaya nebigu wuxuu yihi salى اllahu alayh wasalam xaqu llahi calى alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a xaqa ilaahay uu ku leeyahay addoommadiisa waa inay caabudaan oo aynay waxba ugu shariig yeelin waa inay caabudaan oo aynay waxba ugu shariig yeelin wa xaqu lcibaadi cala allah xaqa addoommadu allah ay ku leeyihiinna waa inaanu markaa cadaabin yacni ciddii sidaas samaysa oo ciddaan u shariig yeeline keligii caabudda inaanu cadaabin inaanu cadaabin oo ciqaabin ayaa xaqa addoommadu leeyihiinna tahay xadiiska saxiixaynka marka xaqa ilaahay ee ku saabsan tawxiidka in ilaahay cibaadada loo keliyeeyo haddii waxa weeye la siin waayo oo xaqa laga nuqsaamiyo ilaahay ama cibaadadii la dhigo meel aan meesheedii ahayn oo cidaan allah ahayn lagu caabudo waa wadcu shay fii hayri maxalli cibaadadii meelaan ahayn marka haddii la dhigo amaba xaqii ilaahay laga nuqsaamiyo waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa waana acdamu dulm waa dulmika ugu weynaanshaha badan waatuu ilaahay uu yidhi aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun kuwii rumeeyey ee aan iimaankooda wax dulmiya ku dheehinoo ku lamaanayn kuwaas yagay u sugnaatay nabadgelyo ay ifyo aakhiraba nabadgelayaan yaga ayaana hanuunsan marka waxay leeyihiin hadday dulmiga weyn ka dheeraadaan nabadgelyo ka wax iyo hanuun ka wax bay helayaan hadday dulmiga weyn oo shirkiga ah ka dheeraadaan nabadgelyo ka wax iyo hanuun ka wax bay helayaan hadday dulmi oo dhan ka dheeraadaanna nabadgelyo dhammaystiran iyo hanuun dhammaystiran ayay leeyihiin aayaddani markay soo degtay saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam xoogaa markaa dhib bay dareemeen culays markaasay waxay yidhaheen wa ayunaa lam yadlim nafsah ka iyagaa naftiisa dulmiyini waa kuma bimacnaa mid kaayo waloo naga midaba inuu naftiisa dulmiyaa waa ka dhacday ayay yidhaahdeen markaasaa nebigu sala allahu calayh wasalam uu yidhi ma aha kaa ku tegaysaan ma aha alam tasmacuu maa qaala alcabdu asaalix ina ashirka ladulmun cadiim addoonkii wanaagsanaa wuxuu yidhi miyaydaan maqal yacni luqmaan ina ashirka ladulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn marka dulmiga aayadda looga jeedaa inay shirkay tahay ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam u tilmaamay haddaba waxaa laga soo wariyey asxaabta qaarkood sida cumar bnu khadaab inuu yidhi dulmiga aayadda waxaa looga jeedaa dembiga ayaa looga jeedaa oo isagu ku fasiray walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ay bidanbin culammada muxaqiqiintu waxay yidhaahdeen xadiidka nebiga sala allahu calayh wasalam iyo hadalka cumar bnu khadaab uu ku fasiray tafsiirkiisu labada tafsiir isma caaridayaane waa kulmayaan isma diidayaan laba ictibaaroo kala duwan bay ku kala dhisan tahay haddii la yidhaahdo yacni dulmiga waxaa looga jeedaa shirki waxaa laga tilmaamayaa nabadgelyo ka wax iyo hanuun ka wax inay helayaan bimacnaa aslu اlamni iyo aslu lihtidaa hanuunka asalkiisii walow hanuun dhammaystiran ma iyaynay helinbe hanuun ka wax iyo nabadgelyo ka wax bay helayaan saxaabaduna markii hore waxay moodeen qofkii dulmiba la yimaadaa ama dembiba la yimaadaa dee inuu waxa weeye yahay mid hoogaaya oo aan nabadgelyo waxba ka helayn saasay markii hore markaa ismoodsiiyeen markaasuu nebigu u tilmaamay sala allahu calayhi wasalam ta nabadgelyada la wada waayayaa iyo hanuunka la wada waayayaa waa shirkiga marka waxa weeye tafsiirka cumar bnu khadaab marka lagu socdana waxay noqonaysaa nabadgelyo dhammaystiran iyo hanuun dhammaystiran waxaa lagu helayaa nabadgelyo dhammaystiran iyo hanuun dhammaystiran waxaa lagu helayaa in dembi oo dhan laga dheeraado dulmi oo dhan in laga dheeraado haddii dulmi oo dhan laga dheeraado waxay noqonaysaa in hanuunku uu noqdo hidaayo kaamila iimaan kaamila hanuun dhammaystiran nabadgelyo dhammaystiran waa ahlulwacdi buu ruuxu noqonayaa kuwa jannada loogu yaboohe loogu ballan qaaday kuwa waciidka loogu goodiyey kama mid noqonaayo laakiin hadduu gaalnimada ka dheeraado laakiin dembiyada kale la yimaado sida inuu addoommada dulmiyo sida inuu macaasida la yimaado xaaladda noocaasa waxa uu yahay waa min ahli lwaciid laa min ahli lwacdi kuwa waciidka loogu goodiyuu ka mid yahay kuwa jannada loo yabohay kama mid aha marka waxa weeye mashii'ada ilaahay buu hoos yaallaa marka nabadgelyadiisa waxbaa u dhiman hanuunkiisuna kaamil ma aho waxbaa u dhiman ma dhammaystira yacnii qadarka iimaankiisa ka dhiman baa nabadgelyadiisana ka dhinnaanaysa ilaahay waxa uu yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay ma dhaafayo in loo shariig yeelo oo shirki lala yimaado ciddaan ka toobadkeenina ku dhimata ilaahay ka dhaafi maayo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wuxuu ilaahay u dhaafayaa wixii gaalnimo ka sokeeyo wuxuu u dhaafayaa cidduu doono inuu u dhaafo ayuu u dhaafayaa marka dulmiga marka addoommada la dulmiyaana waxay ku wareegaysaa saddex nooc wax markaa ku saabsan markaa dhiiga ku saabsan ama markaa waxa weeye markaa ku saabsan dimaada ama ha ahaado qudh la jaray ama qoon la geystay tay doontaba ha noqotee ama wax ku saabsan xoolo ku saabsan ama wax ku saabsan acraadda ama sharafyada oo meel lagaga dhaco ku saabsan saddexdaa nooc bay u qaybsantaa sida nebiguba sala allahu calayh wasalam uu ku sheegay xadiiska saxiixa oo uu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam ina dimaa'akum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam yacni dhiigaggiinna iyo xoolihiinna iyo sharafihiinnu haddaa mu'miniinta tihiin qaarkiinba qaarka kale waa ka xaaraansan yahay oo inaa isku tacadidaan idinma bannaana ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada sida waxa weeye xurmo a u leedahay maalintiinna tan ah oo yowmu carafa ah beledkiinna kan ah oo maka ah bishiinna tan ah oo dilxijo ah oo ku jirta bilaha xurmada leh saddexdaasi siday xurmo u leeyihiin ayaa dhiigaggiinna iyo xoolihiinna iyo sharafihiinnu ay xurmo u leeyihiin oo qaarkiinba qaarka kale uga xaaraansan yahay xadiiska saxiixa rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidaas yadaa buu yidhi yowmu carafaanuu sidaa ku khudbadeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam waana sii kale waaweyn yihiinoo waxa ugu weyn dhiigagga ayaa ugu weyn ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum sidaas aawadeed dhiigaggii baa loogu hormariyey dhiigaggii ayaa loogu hormariyey waatuu ilaahay uu yidhi waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima ku kastoo dila qof muumina dila oo xaqdarro ku dila isagoo u badrheeraayo u kasaaya waxa u sugnaaday naarta jahannama shan ciqaabood baa la ysu daba dhigay ciqaabta koowaad naarta jahannama u sugnaatay oo lagu abaalmarinaya mar labaadka waa ku waaraya khaalidan fiiha mar saddexaadka cadho ilaahay baa ku dhacday waqadiba allahu calayh ilaahay waa u cadhooday mar afraadka walacanahu ilaahay waa nacdalay naxariistiisana waa ka fogeeyey waana nacdalay ka fogaynta naxariista ilaahay laga fogaynayaa waa shayga lacnadda ka laasimaya laakiin ilaahay xaqiiqatan buu wax u nacdalaa ilaahay xaqiiqatan ayuu wax u nacdalaa nacdashaana waxaa ka sii dhalanaayo ka laasimaaya walaazimu lxaqi xaqon in naxariista ilaahay laga fogeeyo ciqaabta shanaad wa acadda lahu cadaaban cadiima wuxuu u diyaariyey cadaab weyn ayuu u diyaariyey shantaa ciqaabood baa la ysugu daray marka arrinka ku saabsan dhiigaggu aad iyo aad bay markaa u daran yihiin waatuu rasuulku sal allahu alayh wasalam u yihi xadiiska صaxiixa أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء waxa dadka yani lagu kala xukumo maalinta qiyaame waxa ugu horeeyaa waa dhiigaga saasuu rasuulku yihi salى اllahu عalayh wasalam markaa saddexdaa qaybood buu noqonayaa dulmigii makhluuq aad dulminaysay ama qofku uu dulminaayey ina dimaa'akum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraam yacni saddexdaa qaybood weeye maal qofku aanu lahayn xaqdarro hadduu ku qaatana waa arrin aad iyo aad u khatara hadduu dhaar iyo wax la mida ku qaatana waxa weeye waxay noqonaysaa waxa weeye waa yamiinu alghamuus waa dhaartii qofka markaa gelinaysay yacni naarta markaa quusinaysay ta noocaasa weey oo nebigu wuxu uhi salى اllahu alayh wasalam inamaa ana bashar xadiisu umi salma inamaa ana basharu wainakum takhtasimuuna ilay walacala bacdakum an yakuna alxana bixujatii min bacd waxa uu rasuulku yihi salى اllahu alayh wasalam wax kaleba ma ihi anigu waxaan ahay bini aadam inamaa ana bashar rasuulku wuxuu ahaa bini aadam buu ahaa laakiin waxyaalaha uu ilaahay ku fadilay ee uu ku sarraysiiyey ayuu bini aadamka dheeraa hadday tahay risaaladda iyo waxyiga iyo hadday tahay fadaa'isha kale laakiin bini aadam buu ahaa inamaa ana bashar wainakum takhtasimuuna ilay idinkuna waa isula kaydood imanaysaan walacalla bacdakum an yakuuna alxana bixujatii min bacd waxaa laga yaabaa qaarkiin qaarka kale inuu markaa gartiisa ama dooddiisa uu uga caddayn badan yahay ka kale oo uu ka fasaaxo badan yahay baa laga yaabaa faaqdii lahu binaxwi maa asmaca waxaan u xukumayaa waxaan maqlay yacni waxa carabkiina ka sheegataan aan idinka maqlay un baan wax ku xukumaya faman qadaytu lahu bixaqi akhiihi falaa ya'khudu fainama aqtacu lahu qiطcaة min annaar wuxuu rasuulku yihi salى اllahu alayh wasalam qayb xaqa walaalkiisa kaan u xukumaa yaanu qaadanin waayo wax kaleba maahee qayb naara ayaanu u jarayaa markaa sidaas aawadeed naarta ayaanu qaadan xadiiska bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wuxuu tilmaamayaa nebigu salى اllahu alayh wasalam xukunka uu cid u xukumo isula gartimi xukunkaas inaanu xalaal uga yeelayn qofkii loo xukumay hadduu xaqdarro loogu xukumay doodbadnaan iyo afmiishaarnimo iyo kan kalaan gartiisa sheegan karayn iyo haddii sidaas markaa ay u dhacday oo sababta garta lagu waasiyey ay tahay xaqdarro ay tahay ama markhaati beenaale ay tahay ama inuu gartiisii sheegan kari waayo ay tahay oo uu kani ka dood badan yahay haddii sidaa loogu xukumo yacni waxa weeye uma xalaalaynayso walow nebiguna ha u xukumee xalaal ugama yeelayso qofkii markaa qaadanayay kii loo xukumay xalaal ugama yeelayso haddayna waxaasi xalaal u ahayn oo ayna xaqiisii ahayn oo aniga nebi baa ii xukumay yacni qofkii waxba u tari mayso halkaa culammadu waxay ka qaataan xukmu lxaakimi laa yuxallilu lxaraam walaa yuxarimu lxalaal xukunka xaakinku xalaalna ma xaaraantinimeeyo xaaraanna ma xalaaleeyo sidaas iyadaaba markaa culammadu ay yidhaahdeen waa lagala baxaayo waa laga qaataa adilada tilmaamaysa dulmigu inuu markaa yahay mamnuuc ama uu xaaraan yahay aad iyo aad bay u badan tahay aayaad iyo axaadiisba waa laga deliishanaya oo xukunka dulmiga haddii la yidhaahdo maa xukmuh xukunkiisu waa inuu xaaraan yahay ilaahay waxau yidhi ma lلظaalimiina min xamiimi walaa shafiicin yuطaac kuwa markaa daalimiintae xadgudbay uma sugna yacni saaxiib qalbigiisu u ololo aakhiro anfacaya ma laha shafiico qaado la ateecana ma laha dee inay shiddada markaa aakhiro ay ku daran tahay baa laga tilmaamaya ma lلظaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yuطaac wuxuu kaloo ilaahay uu yidhi wama lلظaalimiina min nasiib kuwa xadgudbaya wax dulmiyaaya ama dulmiga samaynaaya cid u gargaarta ma laha inaba wax u gargaaro aakhiro heli maayaan sidaasuu ilaahay uu yidhi wuxuu nabigu yihi salى اllahu alayh wasalam xadiiska cabdillaahi bni cumar ee bukhaari saxiixa ku soo wariyey wuxuu rasuulku yihi salى اllahu alayh wasalam xadiiska marka waa xadiis اlquds oo nebigu salى اllahu alayh wasalam wuxuu ka warinayaa ilaahay yaa cibaadii inii xaramtu ظulma calىa nafsi ilaahay baa wuxuu yidhi addoommadaydiow إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ظلمiga aniga iska xaaraantinimeeyey oo waan iska xarimay sidaan isaga xarimay baan idinkana xaaraan idinka yeelay وaجacaltuه بينكم محaرما dhexdiinana xaaraan baan dulmiga ka yeelay falaa تظاalموا haysdulmiina ayaa markaa u ilaahay uu yidhi ama rasuulku uu yidhi salى اllahu alayh wasalam siduu ilaahay ka soo warinaayo marka xadiisu qudsigaasi waxa uu caddaynayaa inuu ilaahay wax iska xaaraantinimeeyo ayuu xadiisku ku cad yahay taana waxaa laga qaadanayaa inaan ilaahay dulmi lagu sifaynayn marnaba wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid yacni ilaahay waxa weeye mid markaa dulmi u saaxiiba ma aha oo addoommada dulmiyaaya marka dulmiga ilaahay waa iska xaaraantinimeeyey sifooyinkiisa dulmi kama mid aha dulmina ilaahay ma sameeyo waa cadli afcaashiisu waa cadaalad inaba wax dulmiya ma leh inaba wax dulmiya ma laha waxaana ahlusunna waljamaaca ay qabaan dulmigu mumkin buu rabbi u ahaa oo qaadir buu ilaahay dulmi ku ahaa laakiin xumaanta uu dulmigu xun yahay daraaddeed buu isaga xaaraantinimeeyey ee ma aha marka marka horeba mid mustaxiil ka ahaa oo qudraduba ayna ku tacalluqin oo daatadiisa mustaxiil u ahaa oo bacdiba waxay yidhaahdaan ilaahay qudradiisuba dulmi kuma tacalluqin bimacnaa inuu wax dulmiyaa ma suuragal ahayn waayo dulmi marka horeba waxaa la yidhaahdaa mulki cid kale leedahay in lagu tasarufo mulki kaleo allah aanu lahayna mababa jiraba sida ahlu sunna waljamaca ma qabaan ahlu sunnuhu waxay qabaan dulmigu ma aha atasaruf fii mulki اlgayr dulmigu waxa weeye waa wadcu shay fii gayri maxali waa shayga in la dhigo meelaan meeshiisii ahayn taasaa dulmi la yidhahdaa waana sida adilada markaa badan laga fahmayo ee laga qaadanayo weeyaan marka dulmigu isagoo mumkin u ahaa rabbi ayuu rabbi isaga xaaraantinimeeyey haddii iminka markaa xagga ammaanta la eegana in la yidhaahdo ciddaasi dulmi ma kari karto hebel dulmi ma kari karo oo waxba ma dulmiyi karo iyo in la yidhaahdo walle waa dulmiyi karaaye dee waxa weeye xumaanta dulmigu uu leeyahay daraaddeed ayuu isaga daayey oo ilaahay cabsidiisaa inaga haysaa dee labada markaa keeba ammaanta u dhow iyo in la yidhaahdo laa yadlimuunana qubayilatu laa yaqdiruuna bidimmatin walaa yadlimuuna annaasa xabata khardali sida shaacirkii gebiyey ee yidhi waa qubayilatun qabiilo yar weeyaan buu qoluu sheegayo laa yaqdiruuna bidimmatin ballan ma burin karaan ballan ma buriyaan waabanay burin karin walaa yadlimuuna annaasa xabata khardali dadkana ma dulmiyaan xabad yar oo khardala in la eg khardalku waxa weeye waa ininyo aada u yar yar galbeedka iyo adgu meelaha waa ka baxa sagare xuray bay ku sheegaan oo yidhaahdaan calaa kulli xaal xabaddiisu waxay la egtahay xabad ciida aad bay u yartay khardal in la egna dadka ma dulmiyaan waabaanay dulmiyi karin yacni waxa weeye dee taasoo kale waa cay wey maaha ammaan saas aawadeed ninkii gabaygaa loo tiriyey cumar bnu khaaab buu u yimi oo u soo ashkatooday oo uhi ninkani waa nacaayey cumarna ammaan buu u rogay oo markaasuu wuxuu uhi layta aala alkhaaabi kaanuu kadaal alla reer khaaab may sidaa ahaadaan reer khaaab may sidaa ahaadaan isagu shaacirku wuxuu u jeeday waanay kari karin xabatu khardal in la eg inay dulmiyaan weynay awoodi karin marka waxa weeye kamaalka iyo yani dhammaystiranka iyo madxiga waxaa ku fiican bay culammadu yidhaahdeen culamaau ahli الsunna waljamaaca waxay yidhaahdeen in la yidhaahdo ilaahay inuu wax dulmiyo waa awoodaa laakiin xumaanta uu dulmigu leeyahay daraaddeed ayuu rabbi isaga daayey isagana xaaraantinimeyey wuxuu kaloo nabigu yidhi salى اllahu alayh wasalam xadiidka jaabir bni cabdillaah wuxuu rasuulku yihi slى اllahu عalayh waslm itaquu الظulma faina الظulma ظulumaat ywma اlqiyaamة dulmiga waxa la yidhaahdo iska ilaaliyo iska dhowra faina الظulma ظulumaatu ywma اlqiyaamة maxaa yeelay dulmigu waa mugdiyaal maalinta qiyaamada wuxuu imanayaa dulmigu isagoo mugdiyaal ah ayuu imanayaa maalinta qiyaamada mugdiyaalkaa sidii waxa ugu kala badanayaa dadka sidii dulmiga loo kala badsaday dulmiga sidii loo kala badsaday ee aan looga toobad keenin ayaa mugdiyaalkaasina u kala badanaya wataquu shuxa faina ashuxa ahlaka man kaana qablakum waxaa markaa bakhayltinimada la yidhaahdana iska jira baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam faina ashuxa bakhayltinimadu ahlaka man kaana qablakum waxay halaagtay ciddii idinka horaysay xamalahum calaa an safakuu dimaa'ahum wastaxalluu maxaarimahum wuxuu markaa bakhayltinimadaasi ku xambaartay inay dhiigagoodii daadiyaan xaaraamihii waxyaalihii xaaraanta ahaana ay bannaystaan ayay ku keliftay marka waxa weeye dulmigii intuu si caama nebigu uga digay sala allahu alayh wasalam ayaa dulmigii markaa xagga mamanaanta adduunyada lagu maman yahay dulmiga ka imanayana si gaara uga sii digay rasuulku sala allahu alayhi wasalam marka xadiidkaas muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkaasina wuxuu ku tilmaamayaa waciidi ama goodi oo muu dulmigu inuu mugdiyaal yahay maalinta qiyaame yacni nuurkii ee qofka inuu ka madoobaynayo oo hadduu farabato khatar uu yahay dee waxa weeye aada iyo aad inuu mugdiyaalkaasi hadday ku farabataan inuu nuurba waayo ayuu halis u yahay wuxuu kaloo rasuulku yidhi salى اllahu alayh wasalam xadiiska caaisha rasuulku wuxuu yihi salى اllahu alayh wasalam man dalma qiida shibrin min alardi طوقه من سبع أراضين يوم القيامة وحو رسولك يقول صلى الله عليه وسلم تاكو قدر لأغ أو دل أحقفك الظلمية الدواء تاكو انتهي لأكتها قدر تاكو لأغ أو دل أحقفك الظلمية oo dulmi ku qaataa aakhiro waxa qoorta loo sudhaa toddobada dhul baa qoorta loo sudhaa toddobada dhul ayaa qoorta loo sudhaa qoortiisaa la dheereeyaa dabeedna qoortaa loo geliyaa toddobada dhulba yacnii intii yarayd oo korkoo keliya markaa ma aha ee dulmiga waxay ka dhigan tahay ilaa xagga hoosaa dulmigiisii xushan yahay dulmigiisii xagga hoose ayuu xushan yahay marka sidaas aawadeed yacni qofka taa ka dulmiya wax ka badan iska daayo yacni qoortaa loo sudhaa toddobada dhul ayaa qoorta loo sudhaa yacni qadarkii taakada ahaa ayaa toddobada dhulba yacni qoorta ayaa loo sudhaa markaasuu la yimaadaa dadka dhexdoodii la joogaa fadeexaddaas iyo cadaabkaas iyo dhibaatadaas ayuu la joogaa xadiikaasina waa mutafaqu alayhi bukhaariyo muslim baa labaduba soo wariya waa xadii aiixa waa xadii صaxiixa taana waxaa laga qaadanayaa dhulka waxa ku saabsani dulmiga la dulmiyaa inuu aad iyo aad u daran yahay oo kabaa'irta dembiyada waaweyn uu ka mid yahay waxayna ka mid tahay waxyaalaha weliba dadka aadka loogu itixaamay ayay ka mid tahay marka waxaa ku soo arooray laba waciid baa labaduba ku soo arooreen mid xadiidkaasaa sheegay oo waa in markaa toddobada dhulba qoorta loo sudhaayo mid kalena waxaa sheegay xadiid kaloo saxiixa ou nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam lacana allahu man gayara manaara alard ilaahay ha nacdalo oo naxariistiisa ha ka fogeeyo ka amaaraadka dhulku leeyihiin bedela ilaahay naxariistiisa ha ka fogeeyo waa malcuun carabkii rasuulka sala allahu alayh wasalam baa lagu nacdalay daaraddii qofka kaluu durkinayaa oo uu yaraynayaa tiisana waa ballaadhinayaa maalinba inbuu ku darayaa calaamaddii meeshay ahayd buu ka bedelayaa tii horuu baabi'inayaa calaamad kaluu samaynayaa dhul buu ku qaadanayaa marka waa malcuun oo waxaa lagu nacdalay carabkii rasuulka sala allahu alayhi wasalam baa lagu nacdalay waa laba waciid ama laba ciqaabood oo laba xadiis oo saxiixa labaduba ku soo kala arooreen wuxuu kaloo rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam xadiidka abu hurayra rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam latu'adunna alxuquuqa ilaa ahliha yowma alqiyaamati xataa yuqaala lishaati aljalxaa'i min ashaati alqarnaa yacnii u guddeen xuquuqda ciddii lahayd u guddeen maalinta qiyaame haddii loo dabdiyo latu'adanna alxuquuqu ilaa ahliha waxa weeye xuquuqda ehelkeedaa loo gudayaa weeye laamkuna waxa weeye waa muwaطi'a lilqasam ilaahay baan ku dhaartay latu'adanna alxuquuqu ilaa ahliha loo gudeeyo loo gudee xuquuqda eheladeedii haddii la yidhaahdo latu'adunna alxuquuqa oo daalka la godo qaafkana la kor dhigana waxay noqonaysaa u guddeen xuquuqda ehelkeeda u guddeen oo siiseen maalinta qiyaame xataa yuqaada lishaati aljalxaa'i min ashaati alqarnaa ilaa waxa weeye looga qisaasayo looga jaraayo neefkii adhiga lahaa ee aan geeska lahayn sida ridii seeyoonay yacni ridii geeska lahayd ilaa looga gooyo waxay u geysatay rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskaasna waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye bahaa-imta ama xoolaha lasoo xashrinaayo oo maalinta qiyaamo la keeni doono ee waxaa la xashrinayaa inaanay ku saabsanayn oo keliya bini aadamka iyo jinka ee xataa xoolaha in la soo saarayo waatuu ilaahay uu yidhi waidalwuxuushu xushirat bahalaha ayaa la soo saaraya bahalaha ayaa la soo saaraya وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم يعني دواabka arlada marka w soconaya bal yani markaa xayawaanaadka ama noolaha arlada kor soconaya ma jiraan ama may ahaan iyo shimbiraha markaa duulaya garbahooda ku duulaya mooyaane ummado idinla mid a waa ummado idinla mida nooc waliba waa markaa ummad ummadda quraanjada waa la soo saaraya ummadda shimbiraha waa la soo saaraya ummadda bahalaha hoose waa la soo saaraya ummadda bahalaha waaweyn markaa nooc kastaaba waa ummad hadday dawaco tahay hadday waraabo tahay hadday libaax tahay hadday harimaco tahay wahaakada marka waxa weeye maadaama markaa wada ummad ay yihiin xagga rabbi baa loo soo xashriyaya loo soo saaraya aayadda waxaa lagu soo khatimay uma ilaa rabbihim yuxsharuun xagga rabbi baa umamkaa dhammaantood loo soo xashrinaya marka xoolaha marka la soo saaro waxay isu geysteen baa loo kala jaraya xataa yuqaada lishaati اljalxaa'i min ashaati اlqarna marka loo kala gooyo ayaa sida aasaarta qaarkood ku soo aroortay ee saxaabada qaarkood ka asaxday waxaa lagu odhanayaa kunuu turaaban camuud noqda markaasaa gaalku wuxuu tamaniyayaa in cid laga dhigo yaa laytanii kuntu turaaba xaaladaasu wuxuu odhanayaa alla jeclaan lahaaya inaan ciid ahaado markaasuu tamaniyaya asaarta sidaa ku soo aroortay sheekh albani wuxuu tilmaamay xukmu rafci inay leedahay silsilatu axaadiisi saxiixa ayaanu ku saxiixiyey marka meesha loo kala jaraayo xoolihii ishirdiyey ee midkood laga bursaday loo kala jaraayo bal bini aadamkii mukalafka ahaa ee caqliga lahaa ka waran ee takaaliiftu saaray xoolahani mukalafiin ma yahaynoo takliif ma saarayn waa arrin aad iyo aad marka waxa weeye loogu cibro qaato famaa baalu lmukalafiin ciddii ahlu takliif ahayd bal xaalkooda ka waran bal bini aadamkii ka waran bal kuwoodii caqliga lahaa ee mukalafiinta ahaa ka waran marka waxa weeye xayawaanaadkii iyo xoolihii ayaa sidaa la ysugu qisaasaya dadkii in loo laysaga qisaasaana yaduna waxay calaa sabiili awlaa adilo kaley ku soo aroortayna waa jirtaa oo rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi xadiiska waa cabdillaahi bnu cumar soo wariyey xadiiska waa abu abu hurayra soo wariyey rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam xadiiska waa abu hurayra soo wariyey man kaanat cindahu madlamatun liakhiihi falyataxallalhu minha فإنه ليس ثم ديناar ولا dirhم ka ظulmi ka haya walaalkii ha ka xalaashado oo ha yidhahdo icafi isaamax ha yidhaahdo faإnahu laysa ثma diinاar وalaa dirhم waayo maalintaa qiyaame meeshaas kuma sugna diinaar iyo dirham lagu gashi baxaa ma jiro xoolo lagu gashi baxo lama hayo maxaa lagu gashi baxayaa waxaa lagu gashi baxayaa waa marka xasanaadka iyo ajarada weyn min qabli an yu'khada liakhiihi min xasanaatih fain lam yakun lahu xasanaat ukhida min sayi'aati akhiihi faطurixat calayh xadiiska bukhaari saxiixa ku soo wariyey meeshaa wax dirham iyo diinaari ma yaalin marka ha ka xalaashado min qabli an yu'khada liakhiih intaan looga qaadin walaalkii min xasanaatii ajaradiisii wax ka mida khayraadkuu shaqaystay wax ka mida intaan looga qaadin oo lagu bixin dulmigu geystay ha ka xalaashado oo cafiis ha weydiisto fain lam yakun lahu xasanaatun haddaanu xasanaadii u sugnayn oo xasanadaanu jirin ukhida min sayi'aati akhiihi faطurixat calayh waxaa la soo qaadaa dembiyada walaalkii baa la soo qaadaa qadar dulmigu u geystay la eg markaasaa kii waxa weeye dulmiyey dhalada laga saaraa waxaa lagu gashi baxayaa waa xasanaad iyo khayraad ajar iyo khayr uu ku gashi baxo hadduu waayo oo sawaabkiisi iyo ajarkiisii iskaa la siiyo oo lagu raaligeliyo haddii taa uu waayo oo qofkaasi aanu haysanin dembiyadii madluumka la dulmiyey baa la soo qaadaa wax ka mid oo dhaladaa laga saaraa rawahu lbukhaariyu fii saxiixih bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey waa xadiis saxiixa xadiis kale oo saxiixa nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam oo saxiixa ku jira atadruuna ma lilmuflis war ma taqaanin waa kuma muflisku kacaydhoobee kacay waxna haysan jiray waa kuma markaasaa waxay yidhahdeen ya rasuula allah almuflisu fiina man laa dirhama lahu walaa mataac yani mufliska annaga agtayada ama dhexdayada ka kacaya caydhoobay waxaan u naqaanaa waxna lahaan jiray waa nimaan markaa dirham iyo alaabtoonna aan lahay waxba ma haysto wax xoola aba markaa looma yaqaano hadday maguuraan tahay iyo hadday noolo tahay midnaba iyo hadday naqa tahayba mood iyo nool waa kaan midnaba haysan mood iyo nool waa kaan midnaba haysan kaasaan waxaan u naqaanaa muflis markaasuu rasuulku wuxu uhi salى اllahu alayh wasalam almuflisu man yaأti ywma alqiyaamati bxasanaati amhaali اljibaal muflisku waa ka waxa weeye la yimi xasanaad iyo ajaro buuraha la mida lafdi kale wuxuu sheegayaa man yaأti ywma alqiyaamati biصalaati وaصiyaami وazakaati waa ka maalinta qiyaamo la yimi salaad iyo soon iyo zako intaba waa la yimi yأti wqad shatma hada وأkhada maala hada markaa wuxuu yidhi nebigu salى اllahu alayh wasalam maalinta qiyaame markaa uu yimaado ee uu la yimaado xasanaadkaa badan uu la yimaado waxaa xasanaadkaa weheliya xasanaadkaa waxa weheliya inuu dad fara badan dulmi u geystay qaar uu dhiiggooda daadiyey qaar uu xoolahooda cunay qaar uu sharaftooda ku tacadiyey oo ku xadgudbay qaar ba waxba u geystay fayu'khadu hada min xasanaati wa hada min xasanaati markaasaa waxaa la siiyaa kaana xasanaadkiisa wax laga siiya xasanaadkiisa wax laga siiyaa fain faniyat xasanaatu ukhidat min sayi'aatihim faطurixat calayh hadday xasanaadkiisu dhammaato sida waxa weeye dadkaa loo kala siisiinayo haddii ajarkiisiba uu dhammaado madaalimtii iyo dulmiyadiina wax ka baaqi yihiin oo ka hadheen maxaa la sameeyaa dembiyadoodii baa la soo qaadaa wax ka mida korkaa laga saaraa dabeedna naartaa la geliya markaa nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam madaalimtaa in lagu cadaab muto ayuu tilmaamay rasuulku sala allahu alayh wasalam in lagu cadaab muto cadaabka lagu galo ayuu tilmaamay weliba dadku aada waxay u sahashadaan waxaa ka mid ah ee waxyaalaha ku saabsan afka oo in waxa weeye waxyaalaha afka ku saabsan inuu iska hadlaa laga yaabaa qofka ilaa dadka qaarkood gaalnimada hadday doonaan iskaga hadlaan
مع رسول الله تحيات صلى الله عليه وسلم إخوانكم إن الرجل لا في يتكلم منهج بالكلمة أونلاين
آه نينكو وحو كو هضليا كلمة لا يلقي لها بالا أنو وح مركا دانا مركا أنو كلا هاي بمعنى أو لعاب أما كفتر إساقي كلمة داسنا نارتا وحي كغير إيسا مسافة الله صعدو تضباطا ديران الله صعدو يعني تضباطا سنة تضباطا سنة مسافة الله صعدو نارتا كغتور إيسا وإنها لتهوي به في النار من مسافة أربعي أس- سبعين خريفا سبعين خريفا وحديثك صحيحة مسلم صحيحة كسور إساس الشيء وحكم إذا وحيالا آتك اللوسة هشادون الكلام في الأعراض هذا الله كساب سن عرضية أما شرفته والله يا أبو إنا إنه مركا إسكن إلهنا هذا الله بضن oo waxa weeye khatar ah hadallada noocaasina marka ay yihiin hadallo markaa dulmiyo cidi lagu xadgudbaayo marka qofku waxa weeye aada iyo aad waa inuu markaa uhubsadaa hadalka markaa uu odhanayo albalaau muwakkalu bilmandiq hata abubakar laga soo wariyey inuu yidhi إلهي وحول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هذا الروح كما دواقه كما لفظيه هذا كل لفظيه كل دواقنا أكتس وحا هذي لبا ملك أو تشوغة مدولبا أو حاضر يهو تشوغة متشوغة يهي أو إلى علينا الرقيب وأنا عتيد يعني لبا ملك مدولبا والرقيب وأنا عتيد رقيب وبمعنى حافظ عتيد وبمعنى حاضر وشوق إلالية والله بس فوق الله وضع ملك مد والبلية marka kalaamka acraadka ku saabsan yani aada iyo aad inaan uga taxadurro oo aada uga fiirsanno ayaa habboon waxaana markaa ay tahay waxyaalaha acraadba ku saabsan waxaa soo gelaya kiibadii waxaa soo gelaya markaa caydii almustabaani ma qaala facala albaadi'i minhum alithmu ma lam yactadi almadluum xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey labada iscaayaya rasuulku wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam labada iscaayaya ka bilaabay cayda ayaa dembigu saaran yahay waa goorma maa lam yactadi almadluum ka la dulmiyaya jawaabayaa inta aanu xadgudbin hadduu xadgudbo dulmigu waxa weeye labaduba waa wadaagaan waa mushtarikaan labadoodu waa wadaagaan laakiin haddii waxa weeye isagu aanu xadgudbin ee qadarkuu ku yidhi qadar la mida keliya uu ku yidhaahdo waxaasina ay tahay wax lagu aargoosan karo ay tahay bishardi isagu dembi kuma laha yaday afdal tahay inaanu intisaarin oo aanu aargoosanin ay fadli badan tahay oo inuu cafiyo oo isagu u dhaafo oo uu dul qaata iyaday fadli badantu afdal tahay haddana waxa u ba waxa u bannaan inuu aar goosto oo aanu qadarkii dhaafin taasaa u bannaan laakiin bishardi waxaasi waa inay tahay wax lagu aar goosan karo waxyaalaha lagu aar goosan karin waxaa ka mid a hadduu qof kugu yidhaahdo zina uu kugu gano adna inaad sina ku gantaa kuma bannaana waa xad xuduudda ilaahay ka mid ah argoosi kama suuragal ah hadduu nasabkaaga caayo ama aabbahaa caayo ama hooyadaa caayo ama reerkiinna caayo inaad adigu caydaa kuwaa kuma bannaana waayo kuwaas waxba kumay geysan walaa taziru waasiratun wisra ukhraa أما حديثك تلمام من الكبائر أن يشتم الرجل والديه قال وكيف يشتم الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه حديثك اللوغة مجيدو إن أبنان تهي الروح هدي والدك لعايو إن والدك عايا روحا كلا إن أبنان تهي ماه جواز نبي كما ورمين أو حكا ورمي الأمر الواقع واحد دعي غالب كأبو كورمين oo qaaliban waxaa dhacda ruuxa haddii aabbihii hooyadii la caayo isaguna markaa inuu aabbihii hooyadii qofka kala caayo laakiin macnuhu ma aha nebigu mar hadduu sheegay waxa ii bannaan hadduu aabbaha iyo hooyaday ruux caayo inaan ruuxa aabbihii hooyadii caaya waa ii bannaan tahay waayo nebigaa sheegay in saasi ay dhacayso yasubu aba rajuli fayasubu abaa marka jawaas lagama qaadanayo bannaanaansho lagama qaadanayo ruuxana aabbihii waxba kuuma geysan ilaahayna wuxuu ihi walaa taziru waasiratun wisra ukhraa yacni ruux dembowsani ruux kale dembigii xambaari maayo ruux weliba dumadiisa dembigiisunbu xambaaraya xadiiska sunanka qaarkood soo wariyeen ee xasanka waxa uu sheegayaa inahu laa yajni calayka walaa tajni calayh nin baa nabiga u yimid sala allahu alayh wasalam wuxuu uhi yaa rasuul allah kani waa inankayga waa ku markhaati gelinaya markaasuu yihi ama inahu laa yajni calayka walaa tajni calayh bimacnaa waxa weeye jinaayadaada iyo waxaad geysato isaga loo qabsan maayo isagu wuxuu geystana adiga lagu qabsan maayo mid waliba dembigiisu leeyahay laba shaksi baa kale tiin baa macnuhu dhacaya laba shaksi baa kale tiin waxyaalaha lagu argoosan karin waxaa ka mid ah hadduu qof kugu yidhaahdo gaal baa tahay inaad adna ku tidhaahdo war adaa gaal iyo yahuudiba ah dee kuma bannaana arrinka noocaas oo kale ah kama suuragal aha argoosi wax la yidhaahdo wakadalika hadduu kugu yidhaahdo mubtadic baa tahay inaad adna ku tidhaahdo mubtadic baa tahay oo aad argoosi ugu tidhaahdo mid ku bannaan maaha ashyaada noocaasa argoosi kama suuragal aha argoosi kama suuragal aha waxaynu leenahay wixii argoosi ka suuragal yahay ee qof markaa lagula kacay xadgudub ahaan lagula kacay badheer inuu isaguna intii in la eg markaa uu ugu jawaabaa waa u bannaan tahay laakiin inuu iska daayo dulqaataa ka fadli badan kanna waxa weeye waa dembowsan yahay المستبان ما قال فعلى البادي منهما الإثم ما لم يعتد المظلوم رواه مسلم في صحيحه أما حديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم المستبان الشيطانان يتهاتران ويتكاذبان لبضع إسعايا يا أما إسأفلقادين يا والله الشيطان أو إسمرك إسكب بين أبو رنيا xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa waa marka mid waliba muctadi yahay oo mid waliba xadgudbo saasaa lagu xambaaraya yatahaataraani wayatakaadabaan waxaa lagu xambaarayaa waa marka mid waliba mutacadi yahay oo mid waliba uu xadgudbay ayaa markaa lagu xambaaraya kalaamka acraabda ku saabsan waxyaalaha soo gudagelaya waxaa ka mid a kiibada ama xanta ayaa soo gudagelaya waxaa soo gudagelaya buhtaanka waatuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam markii la weydiiyey ara'ayta in kana fii akhi ma aquul qaala in kana fiihi ma ma taqulu faqad igtabta wain lam yakun fiihi faqad bahadta xadiiska saxiixa rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam waa xadiis saxiixa rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam markuu qiibada sheegay ayaa waxaa lagu yihi waxaad ka warantaa yaa rasuula allah haddii walaalkay ay ku sugan tahay waxaas aan sheegaya hadday ku sugan tahay ka warran qaala in kaana fiihi maa taquulu faqad idtabta hadday ku sugan tahay waxaad sheegaysaa waad xamatay haddaynay kusunay ku sugnayna waad ku been abuurato buhtaan baad ku samaysaa waad masabiday buhtaanku waa ka sii daran yahay kiibada buhtaankaa sii daran marka buhtaanka ama beentu ma banaana mubtadica marka wax laga sheegayo ama mubtadicada marka wax laga sheegayo culamadu waxay yidhahdeen waa in cadli la isticmaalaa waa inaan markaa lagu been abuuran oo waxaynay qabin aan loo nisbayn shaekhulislaam ibnu taymiya waxa uu yidhaahdaa yani beenta in cidnaba been laga sheegaa walow gaalna ha ahaatee ma banaana gaalna ha ahaatee in cidnaba been laga sheegaa ma banaana saas aawadeed marka uu radinayo murji'ada oo ay yidhaahdaan ibliis ilaahay ma garanayn oo ilaahay jaahil buu ka noqdayoo rabbi inuu jiraba ma garanayn oo waa garan waaye oo kufrigu waa jahlun billaah uu radinaya sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu odhanaya hada kadibun calaa ibliis waa ibliisoo lagu been abuuranaya buu odhanaya waa ibliisoo lagu been abuuranaya buu odhanaya mana wuxuu tilmaamaya dee in lagu been abuurtana ma aha xumaanta uu xun yahay ka dhalan mayso in lagu been abuurtaa ilahay waxa uhi inamaa yaftari lkadiba aladiina laa yu'minuun waxaa beenta been abuurta uun kuwaan markaa aan rumaynaynin aayaadka ilaahay markaa gaal yani markaa in lagu been abuurtaa ma banaana cid ka sokaysa iska dhaafa waa in cadli la isticmaalayo insaaf icdiluu huwa aqrabu litaqwa waajibku waa caynkaas waajibku waa sidaas waxyaalaha fadaaisha markaa ka mida waxaa ku jira haddii qofka lagu tacadiyo lagu xadgudbo inuu isagu markaa dul qaato aanu naftiisa u argoosan oo nabigu sal اllahu alayh wasalam intaqama rasuul lahi sal اllahu alayh waslam min nafsihi qad faida intuhikat xurumaat اllahi intaqama lilah nebigu sal اllahu alayh wasalam weligii naftiisa uma aarsan laakiin haddii xurumaadka ilaahay meel lagaga dhaco ilaahay buu u argoyn jiray haddaba waxaa jirta kiibada ashyaa laga soo reebo ay ahlu cilmigu sheegeen oo ay ku bannaanaan karto markaa kiibadu aynay dulmina noqonaynin waxaa ka mida waxa weeye tadallumka ayaa ka mid a shikaayada cid dulmiday oo dulmi u geysatay oo aanu ka aargoosanin inuu uga cawdo cidiisu yidhaahdo waxbay kaaga qaban kartaa waa u bannaan tahay laakiin hadduu aargoosto oo uu intisaar sameeyo inuu waxa weeye shikaayadii u bannaanaan mayso shikaayadii u bannaanaan mayso waayo dee xaqiisii waa aargoostay haddii aanu aargoosanin dulmina lagu sameeyey cidda uu cabanayaana ciduu isleeyahay waxbay ka qaban kartaa hadday tahay waxa u bannaan inuu ka uga cawdo ama uu ka ashkateeyo taasi waa mas'alo siyaaraha loo aargoostana waxaa ka mid a habaar la habaaro ruuxa ayaa ka mid a ruuxii hadduu ruuxii habaaro habaarkiisu habaarayna loo aqbalo wuu aargoostay wuu aargoostay hadduu intuu markaa ku yidhi in la-eg ku yidhaahdo ama in ka badanba ku yidhaahdo waa aargoostay shikaaya uma bannaana inuu cawdaa mid u bannaan maahee waxay tahay tacaddi uu samaynayo waxaana shardi ah cidduu uga cabanayaa waa inay tahay ciduu isleeyahay waxbay ka qaban kartaa hardi waxyaalaha kale ay culammadu ka soo reebeen waxaa ka mid ah istiftaa inay ku saabsan tahay su'aal dalab sida ina abaa sufyaana rajulu shaxiix inkastoo qadaana ku jiray nebigu waa u taqriiriyey sala allahu alayh wasalam marka inay u bannaan tahay baa laga qaadanayaa taas oo kale waxaa ka mid a ashyaada laga soo reebaayo cid markaa xumaanta la jaharto oo xumaanta muujisato oo aan xumaanta u aaba yeelinoo calanan ula timaada ruuxa noocaasi ee markaa waxa weeye ciddii lays yidhaahdo munkarkiisa ama xumaantiisa waxbay ka qaban kartaa yacni sheegista loo sheego waxa weeye waa bannaan tahay waa bannaanta waa laga soo reebay waxaa kale ka ka mid a yacni mashuurada ama tashiga haddii ruuxii lala tashado oo la yidhahdo ciddaa iiga warran wuxuu ka og yahay yacni xaajo sharciga ku xidhan guur iyo markaa waxaa weeye ayaa doonaya ama baayac mushtar buu doonayaa shirkad inuu la galo ama inuu guursado gabadhaasuu doonaya ama markaa gabadhaaba doonaysa markaa waxawa ninka inay isguursadaan hadday cid ka wax ka weydiiso wuxuu ka og yahay inuu uga sheego waa bannaan tahay waatuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam ama mucaawiyatu fasucluukun laa maala lah wa ama abu jahmin fadaraabu lilnisa laa yadacu casaahu can caatiqih markay faatima binti qays nabiga weydiisay sala allahu alayh wasalam labadaa nin nebigu sala allahu alayh wasalam waxyaalihii uu ka ogaa ayuu markaa u sheegay ee hawshan markaa wax ka khusaynayeen oo wuxuu tilmaamay midna inuu faqiir yaho xoola aanu lahayn labada nin ay weydiisay midna wuxuu tilmaamay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu dumarka aada u garaaco oo nin gacan markaa waxa weeye markaa dhiiran inuu ku yahay dumarko yacni usha aanu degta ka dhigin marka waxa weeye dee taasi inay bannaan tahay mashhuuro iyo tashi hadday tahay baa laga qaadanaya shirkad buu yidhi ruuxaan wada gallo qofkaasaan bal hadda shirkad doonaya inaan la gala iga warran wuxuu ka og yahay markaa ceebah inuu u sheego ayaa bannaan wakadalik waxyaalaha kale laga soo reebay waxaa ka mid a cid yacni markaa lagu ogsoon yahay bidco yacni lagu ogsoon yahay ama jahli lagu og yahay qofkiis yidhahdo waxba marka wax ka baro in loo sheego isagana waxa weeye sida uu yahay oo bidcadiisa ama jahligiisa iyo waxyaalaha la midkaa looga warramo oo looga digo ta noocaas iyaduna waxa weye baabu taxdiir waa mashruuc waxaana soo gudagelaysaa yani taxdiir min ahli bidac wakadalik waxaa soo gudagelaysa jarxinta ruwaadda la jarxinaayo hebel waa daciif hebel waa sayi xifdi hebel waxa weyan waa laa shay nin waxa weeye laga yaabo inuu xoogaa kaflo badnaa oo yani xadiisku aanu shanigiisa ahayn laakiin cibaado badnaaba waxaa la leeyahay hebel miya waxbaba ma ahayn maba jirin wax jira ma ahayn wax jira ama la odhanayaa hebel laa tajuuzu laa yajuuzu fi daxaaya udxiyada ku asixi maayo haddii la udxaysan lahaa udxada kuma asaxayo dee bini aadam udxada kuma asixee maxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa udxada qof yani markaa neef maciibi oo ceeb lahi ama iin lihi kuma markaa asaxayo qofkana iin buu leeyaho waa maciib baa laga tilmaamaya oo sida markaa neefku markaa ceebta lihi aanu udxada ugu asaxayn baan isaguna riwaayo aanu ugu asaxayn saasaa looga jeeda marka waxaa weeye baabkaa jarxinta ruwaadda la jarxinayaana taasay ka mid tahay haddaynu isku soo duubduubno waxaynu arkaynaa yacni ummadihii la halaagay waxa lagu halaagay waxay ahayd dulmi xadgudubay la yimaadeen bay ahayd qaar waxa weeye markaa dhulka lala gooyey qaar waxa weeye lagu qayliyey qaar dabaylo loo soo diray qaar ciqaab kale lagu salliday qaar waxa weeye markaa dhulka inta sare loo qaaday dabeedna markaa la soo foorariyey yacni dhammaan waxaasi waxay ku dhaceen sabab dulmi baa keensatay ilaahay waxa weeye فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون عذابا السماء كغا سو رغني وكغا سو درنا سببت لو سو دراي وما عذاب كاس وسببتي ظلمي غودا اي ظالمين اهانشاه اهاي درادي اي لو سو درا وحو كلو الهي فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون markay ka tageen wixii lagu waaniyey waxaanu badbaadinoo nabadgelinay kuwii xumaanta dadka ka reebaayey waakhadna aladiina dalamuu waxaanu ku qabannay kuwii xadgudbayna bicadaabin ba'iisin cadaab daran baanu ku qabannay bima kaanuu yafsuquun ahaanshahooday ahaayeen daraaddeed faasiqiin ayaan ugu qabannay qaar daacada ilahay ka baxay marka dulmiga cadaabkaas u sawa wuxuu kaloo ilaahay uu yidhi falamaa jaaءa amrunaa jacalnaa caaliyaha saafilaha waamtarnaa calayha xijaarata min sijiili manduud musawamata cinda rabbik wamaa hiya min aaalimiina bibaciid wuxuu ilaahay uu yidhi waxaanu ka yeelnay xaggoodii sarraysay xaggoodii hoosaysaanu ka yeelnay yacni dhulkay saaraayeen intaa sidaa loo fujiyaa sare loo qaaday dabeedna waa la soo foorariyey marka halkii sarraysay oogada arlada ahayd hoos baa la mariyey halkii hoosaysayna kor baa la mariyey weliba intaa laguma dayne dhagxanna sida dhibicda roobkaa loogu soo shubay musawamatan cinda rabbik dhagxantaasoo rabbi agtiisa laga soo calaamadiyey wamaa hiya min aaalimiina bibaciid dhagxantaasi ama ciqaabtaasi daalimiinta kama fogo goor kastaba ha joogaan ama meel kastaba ha joogaan ciqaabka waa dhowy wamaa hiya min aaalimiina bibaciid saasaa ilahay nabigu wuxu uhi sal allahu alayh wasalam ittaquu dacwata almadluum fainahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab waxay iska jirtaan oo iska ilaalisaan habaarka qofka la dulmiyey waayo ducada qofka la dulmiyey iyo ilaahay xijaab uma dhaxeeyo ayaa rasuulku yihi sal allahu alayh wasalam xadiiska bukhaari iyo muslim waxa fiican qofkii la dulmiyaa inaanu habaarin qofkii dulmiyey sidaasaa afdal ah ajarkiisana u fara badan ajarkiisana sidaasaa u badan qofka wax dulminayaana ha ogaado in waxa weeye loo ballan qaaday qofka madluumkaa ducadiisa in la ajiibayo inuu dul qaadanayo ma ogid ee bilaaba uu ku habaaraa oo habaarkaasi cawaaqib xun uu ku sababa madaalimta dadka loo geysto ama markaa lagu dulmiyo qofkii inaad ka xalaashato ama aada u celiso mooyaane si kale laguma dhaafayo waatuu rasuulku yihi sal allahu alayh wasalam yugfaru lishahiidi kullu dembin ila dayn shahiidka dembi kasta waa loo dhaafaa daynka mooyaane daynka maxaa looga jeedaa waa xuquuqda bini aadamku leeyahay xoolaha loo isticmaalaa laakiin dhiigag wixii xaq markaa dhiig ku saabsan amaba cirdi ku saabsan iyaguna waa la mid shahiidkii dembi kale oo dhan waa laga dhaafaa oo shirki ka sokeeya yani shirku akbar shahaada ma jirto haddii gaalnimo markaa meesha taallo in allaha laa yakfir an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa laakiin wixii gaalnimo ka sokeeya ee dunuuba ilaahay shahiidka waa u dhaafaa mooyaane xuquuqda bini aadamka xuquuq cibaad iyaga lama dhaafo waxay ku xidhan tahay xaqa ciddaa lihi inay kaa cafiday ama inaad u gudday taasay ku xidhan tahay saas aawadeed toobadkeenka xataa laga toobad keenaayo tacadiga aad markaa fulaan ama callaan aad ku tacadiday toobadkeenka aad ka toobad keenaysaa waxay ku xidhan tahay inaad waxa weeye xaqiisii aad u celiso ama aad ka xalaashato xaquna celina waxay ka suuragal tahay hadduu yahay xoolo ama dhiig hadduu xoolihii ama dhiiggii kaa cafiyana waa kaa dhacaya yacni dhiiggana waxa weeye dee markaa waa dhaawac wuxuu kaa cafin karaa ila hadduu dhintay aad disho dee waxa weeye ishkii kaama cafiin aakhirana si sahla waxba la ysagama cafinayo qof waliba tiisuu u baqaya kii waliba wuxuu doonayaa xasanaadkiisa shaxiix buu ku yahay iyo meeshuu xasano ka heli karaba waa la ysdaba jabacsanaya meeshuu wax ka heli karaba waxa weeye waa markaa yani waa qabsanaya sidaas aawadeed yani toobadkeenka marka madlamo yani markaa addoon aad ka toobad keenaysaa waxay ku xidhan tahay inaad ka xafis dalabto ama marka aad u celiso taasna ahlucilmigu waa isla ogolyihin waa isku waafaqsan yihin qadarkaasaan ku kaaftoomaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub walaalayaal haddaad rabtaan inaad ogaataan duruusta cusub muxaadarooyinka cusub dowladaha cilmiga ah ee ka dhacaya adduunka waxaad soo booqataan www manhaj online com